Maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa bilaabay dayactirka iyo qorshayaal wax looga qabanayo bacaadka buuxdhaafiya wadooyinka magaaladaasi. Dayactirkan ayaa laga bilaabo wadooyinka degmada Hobyo gaar ahaan wadada xiriirisa dekedda iyo magaalada waxaana iska kaashanaya maamulka degmada Hobyo iyo ganacsatada dekedda. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Mukhtaar Cabdulaahi Maxamed ayaa ka warbixiyey ujeedka loo sameeyey ololahan dayactirka.
sida hore loo sheegay waxaan maanta isugu nimid inaan daah furno barnaamijka dib u soo celinta bilicdii magaalada oo sidaad og tihiin muddo afar bilood ah ay saamayn uu ku yeeshay bacaadka magaalada ku soo rogmaday sida hore loo sheegay aad aragtaan waxaa xirmay dhammaan jidadkii magaalada oo u xirmay cimilada magaaladan xilliyada xagaaga loo yaqaano saamaynta ku yeesha oo in bacad magaalada uu ku soo rogmado maamulka degmada hobyo iyo shacabkiisa iyo dowlad goboleedka galmudug iyo ganacsatada soomaaliyeed ee wax kala dega dekedda hobyo ayaa waxa ay iska kaashadeen inay soo celiyaan bilicdii magaalada oo ay qaadaan ciidda sidaad horay u aragteen waxaan qiimayn ku samaynay bil ka hor halkan annagoo u kuurgalaynay baaxadda musiibada bacaadka ee uu ku yeeshay jidadka ilaahay yaa ku mahadsan shirar badan oo aan la yeelannay sida aan sheegay ganacsatada deegaanka wax kala dega shirkadaha kala duwan leh anigoo dhammaantood u mahadcelinaya shacab weynaha reer hobyo oo qaaraan ay isku darsadeen ayagana muujiyey inay wax kaga qabtaan bacaadkan iyo dowladdeenna galmudug oo ayadana kaalmo iyo taageero fiican ka geysatay hawshan qaar ka mid ah ganacsatada ku ganacsa dekedda Hobyo ayaa ka codsaday in la joogteeyo dayactirka wadooyinka.
maanta ilaah nagu kulmiyey inaan ciiddii bacadkaa qaadayno haddana laba meelood xirnadoo kale sidaa uga qaadnay dekeddii sidoo kale uga qaadnay meeshaan waxaan maanta isku inaan shaqadaas sida ugu dhaqsiyaha badan aan wax uga qabanno waxaan ilaahay ka rajaynaya ilahay inuu nala gabalgalo oo haddii ilaahay kuu raya meeshaas inaan intan la soo gaarahayo oo ninbaa wuxuu yidhi baa layidhi war ceel shubahaya war nin ninka soo socda igu sib ninkii xooluhu la shubay si u shubaa u shubay markuu daalo wuxuu yidhi waraaw ninkii soo socday anaxa la dhashay maanta waxa ilaahay maadiisa dekedii qarriya la dhowrahayay oo lalahaa intaasu qarni lalahaa waa tegada soo socda inay maanta ayaduna noo hirgashay oo ayaduna noo hagaagtay ciiddiina maanta inaan iska qaadayno waxaan ku sinaynaa marka waa dadkeenna waxaan leenahay ku soo dhowaada intii noo kaalmaysay waa- waxaan ku qoraynaa maaragtay baaj- baal dahaba hadday dawlad tahay hadday ganacsato tahay hobyaa lagu qorayaa meesha boor baa lagu samaynayaa qof kasta oo ka qayb galay boorka oo hanti geliyey oo wakhti geliyey oo maaragtay dawlad ka mid a oo ganacsato ka mid a waxaan rabnaa inaan maanta kabacdi aan qofka noo hiiliyana u hiilinno qofkaan noo hiilinna aan sheegno inuusan noo hiilino meel meel oo meesha madow aan ku qorno wasalaamu calaykum Ololahan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo howlaha shaqada.